waxaa inoogu soo batay wax la yidhaahdo mukhaadaraad oo banaayo ah oo magacyo badan khamri leh xashiishad leh qaar kale kiniin leh oo qofkii iyo mujtamacii si weyn weyn ugu soo fasaahaday muslimiinta somalilan deg iyo muwaadiniinta somalilan degan iyo inta somalilan jecel iyo inta aakhiradooda jecel waxaan ku waarinayaa in dagaalka mukhaadaraadka la wada galo wuu ka wen yahay in indhaari gasho maalin walba waxaa aragtaan maxkamadda oo xukumaysa intaasoo khamriga waabu sii badanaya maalin walba waxaynu maqanaa intaasoo xashishada waa sii badanaya walaalayaal waa aafo laynagu soo daayey haddaynan ku yar iyo ku weyn rag iyo dumar culum iyo caamo caruur iyo ciroole haddaynaan ra'yiga intaynu qaadano aynaan ka dagaalamin war ummadii iyo da'yartii waxaa lagu soo wadaa mahlaka walaalayaal maanta maxaabiista ku jirta jeelka waxaa u badan dhallinyaro mukhaadaraadka xidhan nooc kastaba ha ahaatee waa mashkilad aynu u baahan nahay in la isu taago somalilan iyo wixii aadamaha jecelba dowlad ahaan dad ahaan xataa dowlaha dariska ah in la iska wada kaashto sida la dagaalamo waxaan ku waraya maalinta ciidda ah oo midda soomaalida ka codsanaya in dagaalka aan la galo oo mukhaadaraadka dhalinyarada lagu aafeeyey ee xaafadaba jooga ee aan dadku aada u dhaadaynin in laga wada galo oo si caqliyana looga galo culimada waajibka kooban baa saaran intaasoo masaajid baa dalku leeyahay culimada intaa waa dhagaysanayaa idaacadda inta u badan waxaa ka baxaya tifidada waa culimo culimadu arrintaa haysdul taageen oo dadkaa ka waaniyeen oo diinta ka qabtaa sheegeen oo dagaalka galeen